bismi illaahi raxmaan iraxiim marooryo suuban khiyaarta awada naga dhegaysanaysaay waa sideed iyo labaatanka bisha sagaalaad sanadka laba kun lix iyo tobanka qodobada wararka subaxnimo ee radio muqdisho oo idiin hayana waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa kormeer ku tegay deegaan dhaca galbeedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaasi oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ay kala wareegeen gacan ku-haynteeda maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab wasiirka wasaaradda maaliyadda ee puntland oo kormeeray dekedda magaalada boosaaso halkaasi oo kulamo uu kula qaatay maamulka dekedda iyo ciidamada turbataariyada ee maamulka puntland wakiilka jimciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan soomaaliya mejal kittin ayaa waxa uu ka warramay dibudhaca ku yimid doorashada soomaaliya waxaa laga xusay maalinka dalxiiska magaalada jabuuti ee caasimadda waddanka ee jamhuuriyadda jabuuti intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeenna ugu doorkaroonaa u diyaargarooba wararkaasi oo faahfaahsan oo goor waan idiin ambaqaadna insha allah
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
arooryo suuban intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeenna subaxnimo ugu waaweynaa warkii oo dhan saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa kormeer ku tegay deegaano dhaca galbeedka magaalada kismaayo halkaasi oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay kala wareegeen gacan ku-haynteeda maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab aadan maxamed salaad ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray gobolka jubbada hoose
saraakiishani ka tirsan ciidanka xoogga dalka qaybta jubbooyinka ayaa maanta iyo waxay kormeer ku tageen deegaano dhowra oo ka tirsan deegaanada galbeedka magaalada kismaayo halkaas oo ay markaa dhowaantan la wareegeen cutubyo ka tirsan ciidanka dowlad goboleedka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo iskaashanaya kormeerka ayaa waxaa hogaaminayay jenaraal ismaaciil saxardiid kaydsane oo ah taliyaha ciidanka xoogga dalka taliska afartan iseddexaad ee qaybta jubbooyinka markii deegaanadaasi ay gaareen saraakiisha ciidanka xoogga dalka waxay ku arkeen dhibaatooyin kala duwan oo haysta dadka rayidka ah ee danyarta ee ku tabaalaysan ee reemiyiga deegaanada galbeedka magaalada kismaayo waxaana halkaas ay kulan kula qaateen inta badan dadkii rayidka ahaa ee dhibaatooyinka kala duwan ay halkaa ugu geysteen kooxda shabaab markii deegaanadaasi aynu gaarnay ayaa waxaan mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mida dadka danyarta ah oo dhibaatooyin kala duwan halkaasi ay ku haystay inkastoo maamulka jubbaland oo dhibaatooyin kala duwan halkaasi ay ku haystay inkastoo maamulka jubbaland uu deeq la gaaray waxaana hadaladoodii ka mid ahaa khayrkaba oo degdeg ah allah noo keeno cadowga allah naga jibiyo cadowga annaga na ilaalsanayo allah naga jibiyo oo cunaqabateenka intaasa na hayay dhibaatada maanta jilaal waa arki jirnay waa iska barbixi jirnay cunaqabateen ayaa noo jibisay jilaalka loo jibiyey inta ayagu hadda guryahayna ay safan yihiin ayaad imaa laheyd maanta aad harse laheyd baararka aad geli laheyd reerahan waxaan dadka aad u jeedid bannaankaana laga wada raray guryihii waa la jijibiyey gurmad oo raashiin ah oo degdeg ah hadda haddii guryaha aan ku geyno gumid guriaad ka soo bixinaysid malaha ciidankaas xoogga dalka soomaaliyeed gobolka jubbada hoose ee kismaayo jubbaland haddiise ahaan heenin wallaahi saaka laf ma nooga imaateen waxaan kuu noolaanay buskut timir ku kalo oo isagan oo wax dhadhayaada oo qaada loo qaadanayo ma kasti oo qaada ayaan kuu noolaanay waa noola qaybiya waa noo qaybiyaan subaxii feel waa sahaydoodii sahaydoodii oo ayaga maaragta sahaydoodii wa alla waa ogya waa qaata day deebkooda ugu aruursan yahay waxa weeye waad aragtaa dhulku siduu yahay dadku siduu yahay dalka siduu yahay waad aragtaa waxba iiga sheegmaayo aada ninku aragtaan waxaad ku maqasheenba meesha shabeelle waa leedaha inta halka afrida waa deegaan raggaa waaweyn halka meesha halka aan guryahan ku wada dhishay magaaladeeda halka magaalada noo hedo waata waa la gubay saasaa leedahay
sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay jenaraal ismaaciil saxaardiid kaydsane taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta jubbooyinka gaar ahaan taliska afartan iyo saddexaad waxaana uu walaac ka muujiyey dhibaatooyin kala duwan ee ka jira deegaanadaasi isagoona booyado biyo gaarsiiyey dadka ku nool deegaanada dhulka miyiga ah ee galbeedka magaalada kismaayo ee dhowaantan laga saaray kooxaha nabaddiidka oo dhibaatooyin culus u geysay dadka rayidka ahi iyo booqashadeena maanta waxay ku saabsaneyd in aan ciidanka iyo shacabka soomaaliyeed iyo ciidamadooda ee kuwa federaalka iyo kuwa jubbaland ee walaalaha dhammaantood iyo shacabka dhibaataysan ee abaartu hayso inaan booqanno waxaanan tagnay cabdulla biroole oo ciidamada ay joogaan een waxaa weeye dhammaan ciidanka si fiican bay hawshooda u gudanhayaan oo waajibkii loo idmay ee difaaca dalkooda ah iyo u adeegidda shacabkooda waa aragtaan haddeerba halkan ciidanka ayaa biyo dhaaminaya oo u dhaaminaya shacabkii ay walaalaha ayaga ka dhasheen ay ka soo dhex jeedeen een oo dhibaatada abaarta ay hayso aadan maxamed
aada u mahadsan yahay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee maamulka puntland ayaa waxa uu kormeer ku tegay dekedda magaalada boosaaso halkaasi oo kulamo uu kula qaatay maamulka dekedda iyo ciidamada turbataariyada ee maamulka puntland wasiirka wasaaradda maaliyadda ee maamulka puntland xaaji cabdulaahi sheekh axmed ayaa waxa uu kormeer ku tegay eerboorka magaalada boosaaso laanta canshuuraha beriga iyo kontaroolka iyo furdada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari mudane xaaji cabdulaahi sheekh axmed ayaa waxa uu shir la qaatay kormeerka kadib maamulayaasha iyo madaxda ciidanka turbataariyada ee wasaaradda maaliyadda ee puntland shirka ayaa intuu socday waxaa la isku dhaafsaday talooyin iyo sida looga gudbayo caqabadaha yaryar ee dhanka shaqada ah iyo sidoo kale waxaa la isla qaaday dardargelinta shaqada shacabka puntland ay u hayso wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda maaliyadda ee maamulka puntland xaaji cabdulaahi sheekh axmed xaaji cabdulaahi sheekh axmed ayaa sheegay in shirkan la isku soo dhaafsaday talooyin badan oo waxtar leh iyo qaabka ay u socon karto shaqada wasaaradda maaliyadda ee puntland waxaa sidoo kale uu sheegay in arrimaha shirka lagu qaada dhigay ay ka mid ahaayeen caqabadaha jira iyo sidii loo xalin lahaa dardargelinta dakliga culaysyada jira canshuuraha lala baxsado dadaalada laga sameeyey iyo tallaabooyin la qaaday iyo arrinta bangiga adduunka gebagabadii shirka uu la qaatay mudane xaaji cabdulaahi sheekh axmed maamulayaasha iyo madaxda ciidanka turbataariyada ayaa waxa uu ku soo dhammaaday jawi wanaagsan iyada oo lagu ballamay in shaqada ay shacabka puntland loo hayo la dardargeliyo wakiilka jimciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan soomaaliya ayaa ka warramay dib u dhaca ku yimid doorashada soomaaliya majal kitin wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dib u dhaca hanaanka doorashada ee xilligan ay keentay walaac iyo shaki laga qabi karo inkastoo hawshu ay tahay mid ballaaran meester kitin ayaa waxa uu sheegay in sababaha keenay dib u dhaca ay yihiin dhowr qodob oo kale ah in hanaanka doorashada siyaasadda lagu afduubo tan kalena waxa uu sheegay in dibu dhacan uu ka mid yahay dibu dhacyo badan oo soo socday ama jidka ku soo jiray waxaana uu intaasi ku daray in dibu dhacani uu keenay siyaasadooyin ama dad iyagu doonaya in siyaasadooda ay ka dhex arkaan waxaa lagu xusay sidoo kale in qaramada midoobay ay doorkeeda ka qaadanayso arrimaha dardirgelinta doorashooyinka la filayo inay sanadkan gudihiisa ka dhacaan soomaaliya magaalada jabuuti ee caasimadda waddanka jamhuuriyadda jabuuti ayaa laga xusay maalinka caalamiga ah ee dalxiiska agaasimaha guud ee dalxiiska waddanka jamhuuriyadda jabuuti cismaan cabdi maxamed oo la hadlayay idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o e da ayaa waxa uu ka warramay waxyaabaha munaasabadda maalinkan iyo waxa ay u asteeyeen sanadkan maalinkan dalxiiska
maanta waxaan dalkay jamhuuriyadda jabuuti ka xuseynay maalinta caalamiga ee dalxiiska marka sanadkan waxay mawduuciisa wuxuu ku saabsanaa sidii dalxiiska wadan kastoo caalamka salo loogu qaadi lahaa taasoo lagu dadaalayo in dadka baahida gaarka leh dalxiisku ay ka soo qayb galaan marka waxay tahay in jamciyadda qurmaha kaga dhexaysa waxay laanteeda caalamiga iyo qaabsan dalxiisku waxay wadanada adduunka ay ugu baaqaysiin dadkaasi ay dowladdu iyo ururiyada maaragtay haddii noqoto sector briviga amba haddii noqoto sector publiga in ay meesha ay dhigaan wixii qalab ya iyo fursad ay ugu ay si ay dadkaasi baahida maaragtay gaar kale ay fursad u helaan in dalxiiska ay ka qayb galaan waxaan ku sheegnay dowladdeena jamhuuriyadda jabuuti in ay shan iyo tobankii sanadeed ugu dambeysay in ay weligeedba ya ay dadaal ku jirtay in dadkaasi ay hadday noqoto dhinaca caafimaadka hadday noqoto dhinaca iskoolka iyo dhinaca shaqadaba iyo dhinaca tacliintaba in ay dadkaasi dowladda jabuuti ay mar kaste ula garab jirtay in dadkaasi ay inay xeerkooga ilaaliyaan marka waayo dadkaasi waa dad inakoo maaragtay naga tirsan waa dadkeenii weeyaan ma aha inaan dadka aan dhinacan dhigno waayo dadkan waxay ka qayb galaan horumarka dalkeena marka insha allah horta diinteenuna taasina way ku sheegtay wadankeena ismaaciil cumar geli madaxweynihiisu weligii yaaliyey taasi uu ku dadaalay uu ku noog jiraa uu ku dadaalaana isagoo dhowr sharci iyo dhowr mashruucba dhinacan maaragtay wadankeena ka hirigeliyey waxyaabihii markii dhaweed aad carabka ku dhufatay u fudaydinaya dadka baahida gaarka leh inay ka qayb qaataan dalxiiska maxaa ka mid ah haddaad xoogaa noo faahfaahiso
waxaa ka tirsan imanka wixii qalabeyn ahaa sidii qofku uu dhaqdhaqaaqiisa maaragtay loo fudeedin lahaa dhinaca dalxiiska iyo waxaa sidii loo siin lahaa war cad oo maaragtay qofka dhinaca dalxiiska kaga qaybgelayo iyo wixii sharci ahaa ee ku saabsanaa dalxiiskaasi uu si buuxa uga qaybgeli lahaa marka dadkaasoo dhan waxaa ku haddii noqoto maaragtay kii laxaadka lahaa maqalkiisu koobnaa dadkaasoo dhan waa dad maaragtay ka qaybgelaya horumarka maaragtay wadankeena iyo horumarka dalxiiska caalamiga dalxiiska adigoo ka faa'iidaysnaya maxaad odhan lahayd oo fariin aad gudbin lahayd fariinta dhinacaan soo gudbin lahaa waxa weeyaan waxaan ka codsan lahaa qaybaha sida gaarka loo leeyahay in ay ka qayb galaan waxa weeyaan dowladdu inteediiba qabatay si ay dadka ay xeerkoogii ay u difaacdo marka waxaan ka codsan lahaa qaybaha sida gaarka loo leeyahay in ay iyaguna
kaas waxa uu ahaa agaasimaha guud ee dalxiiska jamhuuriyadda jabuuti oo faahfaahin ka bixinayay munaasabad lagu xuseeyey maalinka caalamiga ah ee dalxiiska oo lagu qabtay waddanka jamhuuriyadda jabuuti iyo waxyaabaha ay u asteeyeen sanadkan dowladda waddankaasi jabuuti ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyo ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ayaa waxaa howlgallo lagu xaqiijinaya amniga ay ka sameeyeen suuqa weyn ee bakaaraha iyadoo howlgalkaasi lagu soo qabqabtay tiradada oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin argagixisada al-shabaab haddaba howlgalka kadib ayaa waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo oo ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay howlgalkan isagoo uga digay ganacsatada in ay ka shaqeeyaan waxyaabaha la xiriira samaynta dukumentiyada been abuurka gaar ahaan suuqa cabdilashideeye oo ganacsatada halkaasi ka ganacsada dukumentiyada iyo waxyaabaha kala duwan uu uga digay in aan la aqbali doonin mar kale wixii arrinkaasi ku saabsanna maamulka gobolka banaadir uu tallaabo cad ka qaadi doono
howlgalkan oo aad arkaydiin wuxuu bilowday xalay sagaal saaco guud wuxuuna ahaa howlgal amniga lagu xaqiijinayo suuqa bakaaraha markii la yidhaahdo suuqyada magaalada muqdisho ku yaalla mararka qaarkood dadka soomaaliyeed warar badanaa laysla dhex maraa oo ah suuqa bakaaruhu inuu yahay meel dadka nabaddiidka ay ku dhuumaalaystaan oo siyaalo kala duwan oo gooniya ay u soo galaan aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa shacabka ku nool suuqan bakaaraha sida ciidamada ammaanka ay ula shaqeeyeen waxay ahayd amnigiisa in la sugo oo la baaro oo muwaadiniinta ku nool ama ku ganacsanaya suuqaas in amni ahaan loo ogaado xaaladda ay ku sugan yihiin kadibna hawlihii kala duwnaa ee dawladdu ay ka shaqay jirtay oo xagga dakhliyaadka kala duwan ah in si toose looga looga hawlgalo waa og tahayoo hadda markii la yidhaahdo canshuurihii dawladaha hoose inta badan si toosa ugama socdaan suuqa marka dee waxyaalaha oo amniga loo xaqiijinayay oo baaritaanka suuqan loogu samaynayay waxaa la rabaa canshuurihii kala duwnaa ee dawladda hoose inay ka bilowdaan suuqan bakaaraha waxaa maanta nala jooga agaasimayaashii suuqyada iyo canshuuraha intuba waa nala joogaan waxaa la rabaa canshuurihii guryaha canshuurihii kala duwnaa oo laga qaadayay hadday tahay tii ardiyaadka iyo hadday tahay middii laga qaadayay ganacsiga intaba iyo shatiyadii dhammaan inay ka hirgalaan qodobka kale oo ugu muhiimsan oo la rabo in la xaqiijiyo oo haddana aan rabo warbaahinta inaan uga sheego dadka ku ganacsada bakaaraha waxay tahay cabdilla shideeye meeshaan warqado badan oo dawladda ka soo hor jeeda aa lagu sameeya waa nasiib darro maanta marka iyadoo dukumeentigii dawladda waaxihii u xil saarnaa iyo meelihii loogu talagalay iyadoo laga heli karo in qof muwaadina oo soomaaliyeed intuu yimaado bakaaraha uu ka samaysto dukumenti falsificationa ama meel laga aqoonsan yahay aysa jiro waxaan rabnaa marka inaan uga digno dadka arrintaas ku lugli hadday yihiin kuwa samaynaya iyo hadday yihiin kuwa loo samaynaya inta arrintaas waa uga digaynaa waxaana leenahay dawladnimada ha loo hoggaansamo
gudoomiye een arrinta cabdilashadeeyaha waxaa jira arrimo shacabka muhiim u ah oo dan fara badan ay kaga xihan tahay oo adeegyo kala duwan oo dawladda inay qabatay ahayd markii hore een adeegyada cabdilashadeeye laga helo shacabkay u baahan yihiin oo falbication qaarkood faalisa la samaysan waxba aan ka jirin been abuurka dawladda soomaaliyeed ama maamulka gobolka banaadir gaar ahaan muu helaya adeegyadaas oo ku available ma yihiin oo hadda yaala la helayo
waxaas waxaa jirta waax dawladda hoose ay leedahay gobolka banaadir oo waaxda dadhigista la yidhaaho waaxdaas dadhigista waxay diyaarida wax allaale iyo waxa dukumiintiya
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo oo faahfaahin ka bixinayay natiijada howlgal ciidamada amniga ee dawladda oo kaashanaya kuwa nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ay ka sameeyeen suuqa weyn ee bakaaraha kuwaasi oo baaritaanno xoogan ay ciidamadu ku samaynayeen qaybo ka mid a degmooyinka gobolka banaadir gaar ahaan suuqaasi oo ah suuqa ganacsiga ugu weyn ee magaalada muqdisho ee caasimadda dalka isaga ayaana ugu dambeeyey warkeennii subaxnimo oo noo soo bilowday siddeeddii aroornimo ee saaka ciddii warkeenna uu seego waxaa xusuusa inay ka heli karto bogga internetkeennu ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net